ahlan wasahlan wmaraxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bariyaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan saaxiibada sida tooska inoo dhegeysanaya oo alaaba halkan sida tooska inagala socda dhegeystayaal idaacadda star f m taariikhdu saaka wuxuu ku beegantaa labada bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun labiyo labaatanka waa xaaladaha barnaamijka dhegeystayaal jimco weli baan ku eegna xaaladaha guud iyo waxyaalaha markaasi gobolka ka taagan itan guud ee waddanka waxaana barnaamijka alaba inila socsiiya anugaha yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waxaa sidoo kale saaka marti inoo ah dhegeystayaal cabdirashiid aadan maxamuud oo arrimo fara badan gobolkii doorashadii waddanka ka dhacday iyo sidoo kale halka iminkan waa halka iminka la soo gaaray siyaasad ahaan waddanka falanqeey arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha bulshada barnaamijka ayuu marti inoogu yahay dhegeystayaal qaybaha dambe saaxiibada barnaamijka fursadda u siin doonaa dhegeystayaal sagaalka subaxnimo markii la gaarana warkii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal kadibna saaxiibada ayaan qadadka telefoonada u furi doonaa si ayagana aragtidooda sidoo kale su-aalaha markaasi laga yaaba in ay suurtagal u tahay ummadda iyo mujtamaca gobolka waqooyi bari ay wax oga weydiiyaan cabdirashiid aadan saaxiibada ku sugan isiyoolo meeru balaanbala iyo madoogaasho waxay naga dhegeysanayaan hal iber laba dhibic saddex halka kuwa nairobi ay naga dhegeysanayaan hal iber shan dhibic sagaal kuwa saaxiibada mombasa hal iber saddex dhibic shan saaxiibada ku sugan tanariva masalani iyo sidoo kale gaarisa dhadhaab xeryaha qaxoutiyada waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal saaxiibada habasooyin wajeer sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera lafey iyo sidoo kale raamu baniisa iyo beled xaabo suufta dhammaan waxay naga dhegeysanayaan saaxiibada dabcan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal halka sida saaxiibada tooska ay nagala socdaan ama aalada life streamka dhegeystayaal idaacadda w w w star f m c o k e halka qaybta gacantaada midigta calaamada pink ah dhegeystayaal ku dhufo halkaasi riix kadibna barnaamijka si toosa halkaas aga socdaa oad oga dhegeysan karaysaa meel walibaa joogto saaxiibayaal saaxiibada muqdisho waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber saaxiibayaal iminka barnaamijkan si toos ah u gudagalaynaa dhegeystayaal iyadoo marti sidaa horaanba kugu sheegay uu marti inoo yahay dhegeystayaal cabdirashiid aadan maxamuud oo sidoo kale mar usoo tartamay kursiga dhankaasi lafey laakiin tii rabi dabcan may u suurtagelin laakiin arrimaha siyaasadda ayuu sidoo kale faraha kula jiraa inta muddooyinkii ugu dambeysay dabcan wal arrimahaas ayaan wax badan ka weydiin doonaa bal gobolka iyo xaaladaha iminka siyaasadeed iyo qaabka nidaam oo sax ah waddanka markaasi ay doorkooda ay kaga qaadan karaan iyo weliba dhanka arrimaha iyo weliba bulshada waxyaalaha iminkana u baahan yihiin gobolka waqooyi bari tahay dhibaatadii cimilada waddanka markaas iminka ku habsatay u dareed abaalaha iskudhacyada markay meelaha qaar dabcan dhibicda rabbi ama raxmadda rabbi ay ku dhacdo meelaha qaar waxyaalaha markaasi dabcan oo la garanaya soomaalida inay isku hardamaan waxaa keenayo iyo sidoo kale waxaan fiirin doonaa dhegeystayaal inta badan siyaasiyiinta markay gaarto siyaasadda maxay u kala saftaan oo sidoo kale danaha gobolka waqooyi bari hasan hal u noqonin waxyaala fara badan aan fiirin doonaa dhegeystayaal iyo doorashadii waddanka ka dhacday wixii la filanayay wax kale ayaa dhaceen maxaa dhacay dhibka halkuu ka taagna arrimahaasi inkastoo sidoo kale ka tirsan azimiyo loomoja xisbiga waypa bal arrimahaasi ayaan dhegeystayaal wax badan saaka ka ogaan doonaa bal halkii cilladaha ka imaadeen iyo halka dhibaatada ay ka taagnayd dhegeystayaal cabdirashiid subax wanaagsan saaxiib soona dhowo idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari waan ku faraxsanahay inaad inoo timid waa dhawaay aada umahadsan tahay yuusuf bakaaye
bal aan marka hore ku bilaawna bal dhanka siyaasadda inta badan rajo badan ayaa jirtay laakiin may dhicin gobolkana sidoo kale aad bay ugu xisaabtamayeen sidoo kale meelaha markii la fiiriyo ama guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c sida graafka ama laga xeegeynayay shaashadaha gobolka waqooyi bari inta badan waxay dooranayeen azimiyo loomuuja laakiin sidii la rabay wax may noqonin see wax u dhaceen
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi marka hore maaragtay waxaan kaaga mahad celinayaa casumadan ood halkan igu casuuntay yuusuf bakaye maxaa la yidhahdaa idaacaddaada star f m aad sida aadka loo dhegeysta arrimaha siyaasadda sidii la filan wayo ay noqon weysay saas adigaba aad sheegtay azimiya lamoja isbahaysiga la yidhaahaa waxay aada ugu rajo weynaayeen in maaragtay ay doorashadan ku guuleystaan ayadoo uu hogaaminayay mudane raila odinga aniga haddaan soo gaabiya sababaha fashilka horta north eastern boqolkiiba ugu yaraan toddobaatan iyo shan way soo doorteen azmiya ay soo doorteen maaragtay sida lagu yaqaano soomaalida kenya badi hogaanka markii iidi jeer ay doortaan taasna waa waa macnaha dhaqan hore usii jiray oo macnaha dowladda dhinaca ka marin waa fikrad soomaalida kenya ay qabta iyadoo saa tahay sababaha fashilka kolley maxaa la yidhahdaa waa laga xirfadda doorashada ayaa looga badi waa si lama filaane ayaa xisbigii u d a uu hogaaminayay madaxweynaha haatan mudane ruto uu si lama filaane ayuu maaragtay ku reeyey kolley aniga inta aan goobjoog ugu ahay waana isku mid meel kastoo kenya ka mid waxaa waaye waxaa looga reeyey waa wax ayaga xaggooda ka yimid yani waxay matalan haddii aan ku idhaahda meelo badan ajentiyaashoodii isku nadaamsaneen oo maaragtay ama wixii ay u baahnaayeen ahay ama ha noqoto xagga gaadiidka ay meesha ku gaari lahaayeen ama maaragtay isku habeyntii iyo maaragtay isku dabaridkii iyo kawarqabiddii qaar maaragtay transport xataa ay ku tagaan meeshii goobtii doorashada ay wayeen ajentada waa waxa ugu muhiimsan marka si maaragtay wax un ayaga maamulka xaggiisa ka imaaday ayaa ugu badnaa sababaha ay maaragtay ku feelgaroobeen ama ay ay ay guuldarradu ugu timid meelo badan xataa ajentidii lacagtoodii lama lama siinin oo maaragtay qofkii ajentida ahay oo maaragtay tuulo meelaha jooga haddii xataa uu qadadi weeye oo maaragtay waad arkaysaa subaxdii waxaa laga rabaa shantii inuu joogo meesha aroornimo ilaa ay ka dhammaanaysaa doorashada oo marmar qaar xataa lixdii ay ku dhammaanaysaa maqhribkii laakiin sii daba dheeraan karta ilaa fiid ka tegi karta intaasi haddii aan aan ajentadaada isku dabaridneen oo maaragtay qofka hataa markuu mid baxay mid kale uu diyaar u ahayn meesha sii fadhiya ama aysan cunno ama biyo ay haysanin meesha waxaa dhacaysa in maaragtay lagaa faa'iidaysta oo kooxdii kula tartamaysay ay kaa faa'iidaysata marka taa iga qarash la-aan umay geenin oo dowladdii dhinacoodaaba jirtay laakiin aniga farsamo xumi unbaan maaragtay io maamulka dhexdiisa oo maamulkii isbahaysigaas oo aan si xirfad wanaagsan siyaasadeed ay ka maqneed iyo ayagoo isdhigteen oo islahaa waaba haysanaa nagalama reynaya marka ruuxa markuu isdhigtana waa laga reynaya marka dabcan waxaa ula jeedaa in aad ugu xisaabtamaysay madaxweynihii waktiga xilka hayay uhuru kenyatta inay markaas wax u qaban karayaan maha macnaha kulley dhinacaas wuu jiray asaga dowladdii dhinaceeday ahayn markii si runta la sheega xisbina xisbi mucaarad uu ahaa inkastoo maaragtay mudane raila odinga uu mucaarad ahaa laakiin sanadihii u dambeeyey ba isaga iyo maaragtay madaxweynaha gacan saaray lahaayeen halka uu madaxweyne ku-xigeenkii hore haddana madaxweynaha oo mucaarad ahaan macnaha mucaarad uu ahaa marka maadaama macnaha ay dhinacii dowladda ayaga ay loo malaynaya ama ayba ahayd inuu u xaglinay ama uu u kambayn gareyna maaragtay isaga uu ololeynay marka waxay isdhaheen iyo oo mudane raila oo intaasoo jeer soo istaagay lana yiri safarkan waad kii ugu dambeeye asaga iyo isbahaysigiisaba kolley wax ka reynaya ma laha marka dadka xisaabta sida ugu jirta waxaa waaye in u d a ama myani madaxweynaha haddatan maadaama nin dhalinyaro uu yahay nin hadda soo kacay uu yahay in mana la arkin weli kenya madaxweyne markii ugu horeysay intuu tartama ku reeya asagaa kow ah marka waxaa ruto madaxweyne yani waxaa lalahay dee mucaarad xoog badan ayuu noqonaya marka waxaa la arkaa twenty twenty seven inuu maaragtay heli doono yani walbaba saasuu iska dhaadhiciyey laakiin maaragtay siyaasadu waxaa waaye waa jar la dhegaayo marka haddii jartii lagaaga reeya waxaa waaye oo lagaga xariif badiyey waqtiga maalintaas ay dhacaysa wax walbana ugu muhiimsan waxaad soo kambayngarayso waxaad soo socoto maalintaasi haddii aad maaragtay farsamada ay kaa halowdo wax hadda saa weyn oo la xadina hadda xadida marka lagu sheega waxaa weye system ahaan wax loo xaday inay jirin ay aan aniga aaminsanahay laakiin waxa weeye farsamadan kaloo meesha ilaa ilaa ma ogtahay halka lagu kala reynayo waa halka ay doorashada goobta doorashada ay ka dhaceysay oo la yidhaha polling station marka halkaasi soomaalida ama dadka aan waxba qorin waa inay qofka magaciisa sheegaan meesha waxaa jiray dad i b c da ka socday oo karaaniyaal ilaa ninka meesha uu weyn qeybo badan marka qofka uu dooranayo magaciisa sheegaya marka halkaasi wixii ka dhaca unbaa maaragtay ayaa lagu kala guulaysanaya mooye systemkii berigii twenty maaragtay seventeenkii iyo taateenkii systemka ugu cusbaya laakiin haddaan waqtigan hadda oo twenty twenty two system ahaan wax lagu qaldi kari ma jirin maxaa yeele waa la arki lahaa oo dadkiina way barteen oo hadda system dad ku cusub ma aha marka meesha oo wax lagu sidaan kuu sheegay agentiyaalkaaga ee dadka kalaa galyira oo karaaniyaalka e dadkaa halkaa oo polin stationka joogo haddii ay kolley halkaas ay warqadda saxiixa ku dhuftaan meeshii iyada eh unbaa lagu kala raynaya un
dabcan halkaasa laisku qaldi hataa haddii qalad uu jiro halkaas maxaa ninka markuu yidhaahda qofkan iska tuulada ka yimid ama northeastern ha ka yimaada ama meel kale ha ka yimaade sidii soomaalida ay u baahan tahay badi qofka magaciisa unbay sheegaan marka hadduu yidhaahdaa matalan haddaan kaaga soo qaada madaxweyneyaa doonaysaa hadduu ra-iila yidhaahdo agentigaadina ama suguusan joogin ama uu iska hurdaayo oo uu ruuto u xariiqa ninkii u xariiqaya ilaa nin kale xariiqaya kan wax ma qori kara moogta marka ajentadaada hurdayayso moogta marka qofaad eedi karta malaha markaas adig haddii agentigaadii agenti adag uusa meesha ku joogin oo dhihi kara maya qofka wuxuu yiri ra-iila uu yidha maxaad ruuto u xariiqaysaa dood uu gelin oo dood uu gelin kara hadduusan joogin ama ma ahee compromised macnaheed waxaa waaye oo oo dhinac kale oo maarata iska raacay adiga maadaama aad waxba siinin ya oo iska aamus la yiri marka adigunbaa is eedaysa qofkaas oma xisbigaas isagunbaa waa tahay waxay ii sheegtay intaad hadlaysay cabdirashiidow jar ayaa ii sheegtay in laisku degay dabcan isku xiradna ma aha markaad fiiriso ruto iyo sidoo kale raila odinga siyaasad ahaanna waxaa kaga firfircoona inta badan raila odinga marka jarta hadda loo degay oo inta badan uu fahmayna waqti waliba doorasho ay imaato maxay tahay
madaxweynaha hadda ruto horta waa nin xariif ah waa nin dhalinyare e oo energy badan maaragtay dhalinyare oo maaragtay aadna wax u fahma saad aragtiba hadda ruto madaxweyne ruto markuu meel wadanka kamid ugu taga sidoo meesha ugu sheekeynaya macnaha wuu sii darsayaa si muddo fudud ayuu ku ogaanayaa wadooyinka meesha maraya iyo qabiilada meesha degan iyo dadka so waxaad arkaysaa waxaad leedahay ninkan yani aad asagoo uu warqaba meeshii uu tagay ayuu markuu hadal hadalkiisa yani aad ka arkaysaa inuu yahay nin maaragtay aad faahin we oo aad wax u fahma oo maaragtay nin dhalinyare oo maaragtay haddana markii loo fiiriyo yani da-diisana ay yar tahay noloshana ka soo bilaabay waxaa anaga aan idhaahda scoris qof kasoo bilaabay marka marka dadke marka aad buu u fahmaya nolosha hoosan wuu fahmayaa tan koron wuu fahmaya oo hadduu joogaa marka wax uu ku laakiin markaad fiiriso jartan hadda mar waliba la dego siyaasad ay imaanayso maxay tahay waxa ugu badan inta badan uusan fahmin raila oo mar waliba si sibiq ay uga hoos baxdo
raila horta nasiib meesha wuu jiraa ma fahanti haatee mar oo marar oo adduunku iyo macal kenyaba ay aqoonsan tahay oo doorashaashiisa inta lasoo dooran jiray waa markii shanaadan umayna hadda marar oo yani caadi ahaan uu u reeyey laakiin laga afgembiye ama laga xadina way jirtaa laakiin maxaa la yidhaahdaa asaga dadka reer qowmiyadda uu ka soo joodo aad bay u aaminsan yihiin macnaha waa qof ay aaminsan yihiinoo yani ay ku daba dhintaan halkaa wadada soo buuxsama haduu yiraahso bas maanta yaanan shaqa la aadan haduu yirah way hadalkiisa macnaha ay ku go-on yihiin waabay heer macnaha nabinimo ahaan ay gaarsiiyeen qaarkood haddaad fiirisid marka asaga marka mararka qaarkood maadaama qowmiyaddii asaga uu ka dhashay ay saas u aaminsan tahay marar qaar wuxuu uus dhigtaa oo wuxuu filinayaa kenyaanka kalena inay saa kulato ay u yihiin mana aha marka waa sida hadda aan kuu sheegay horta isdhigashadaas waxaa keenaya markuu qofku isku kalsoonaado yidhaa okay markuu arkay in maaragtay dad badan waana dad aad u badan waa markii yani loo fiiriya oo qowmiyadda isaga uu ka dhashay ay saa u adheecsan yihiin kuwa kalena saas wuu ka filinayaa marka xoogaho isdhegashadaas noocaas waa jirtaa aad iyo aad saad sheegtay azimiyo lamoja laga wada tirsanaa adiga xitaa azimiyo waa ka tirsaneed waqtiga aad ololaha aad sameyneysay jublin way ka tirsaneed uhurina wuxuu taageerayay raila odinga see ku dhacday ku suurta gashay in raila sidaasoo dhan uu u aamino madaxweynihii hore isagoo dabcan isku hubin sidoo kale in gacanta laga saari karo kursigaas mase ku xoog lagu fariisiin karo isagoo taasi rajadaasuusan qabin ama uuse qofkan awood xitaasan u lahayn maxaa keeni karaa in aaminitaankaas intaas dhan uu siiyo uhuru
horta siyaasadda waxaa la yidhaha sideedaba ma laha cadowtinimo ama oo daa'ime ma laha waxay leedahay dan daa'ime marka ninka waxaad arkaysaa kuwa shilay iscaynayay ama islacladayay ama maad u malaynaysa weligood inay isa salaami doonin maalinta dambe inay xabiib noqonayeen oo isu qoslaayeen miihiin ay xataa ay wadawadaagayeen ama xisbigaas galalkan ka soo baxa markaas maadaama saddexdii sano ugu dambeysay ay macnaha waxaa loo yaqaana hanshek ama salaantii iyo iyo heshiiskii ka bilaabatay ay wax isla wadeen haddii taarikhda hore aad sii fiirisin labadooda aabo waa dadkii waktigii xuriyaddii madaxda soo ahaa labada waxaan ka wadaa madaxweynihii hore eeiyo odinga marka waana laba fikradoo iska soo horjoodiyey oo fikraddaas uu la digaalaya madaxweynaha haatan ee ruto oo uu lahaa yani dynasty uu ku magacaabay macnaha waxaa waaye dad oo boqortooyo ahaan yani ama ama aanba dhibba arkin oo weligood macala aabayaashood ku dhashay un maaragtay guri madaxtooye ku dhashay ilaa kaana aabiyi wuxuu ahaa prime minister oo soo noqday kana aabiyi madaxweyne oo soo noqday dad marka dadkaasi in aysan xukunka weligood isku wareejin oo kenyaanka kaleo caadiga ee ay noqon karaan ay wadankan meeshii ay doonaan ay maratay madax u noqon karaan inaan muujiyaan rabaa uu yiro shacabkii dadkii hoose uu saa maaragtay kusoo kasbanayay marka aaminaadda marka waxaa u aamini karaa maadaama ay dana ay maaragtay ay soo kala dhex gashay heshiiskaasna uu dhacay xataa qaarkiis heshiiskaas oo handshek loo yaqaana ilaa hadda aan laga warqabeyn waxay ka hadleen wix hoos ahaan ay uga hadleen wixii kor ma ka warqabnaa marka wixii hoos ahaan lasaga wada hadlay iyo wixii laysu ballan qaaday waxay un ka muuqataa in maaragtay aan adigu kuu wareejin doono macnaha sidii hadda doorashada dambeba ka muuqatay mar hore waxay ahayd un ninkan mucaaradka ah oo xataa ilaa heer gaari in la dhaariyo oo uhuru bak lagu dhaariyo iyadoo madaxweyne wadankii uu jira wixii ka keensiiyey in maaragtay nabadgelyadaas iyo heshiiskaasi qarsoonida ahaa ay wax walbaba ku aamusaan waa un kolley in lagu aamusiyo twenty twenty two ayaan ku taageerayaa iyaho iga har
marka suma muuqato suma oran karo jar ayaa loo degay
macnaha usan uhuruba daacad ka hena taas waan u malaynayaa mogti waxa oo dadka qaarkood ay sheeg sheegayeen laakiin hadda wax nooga muuqdo ma laha waxa kale waxaa ka muuqda waxaa waye in madaxweynihii de maadaama uu yiri madaxweynihii markii iidahay uhuru uu yiri ninkan hala doorto cambaigna uu u sameeyey marka wax kaloo gudihiisa anaga qalbigiisa ma daalacan karna laakiin intii aan afkiisa ka aragnay inuu taageerayay umana malaynayay aniga in uu maaragtay asaga jar loo degayay maxaa yeelay haddii jar loo degayo daqiiqadaha u dambeeya laga baxayaa iyo waxyaal wax calaamaad oon ka aragnay ma laha kolley laakiin ninka marka la yidhahdo waan ku taageeraya asaga marka oo maaragtay fursaddii la siiyey asagaa laga rabaa in iyo iyo dadkii asaga ka hooseeyeen oo oo maarata la tegayaalkiisa ala rabaa inay marka ay fadhiga ka kacaan marka xaggaasa asaga dhinaciisunba daciifnimo ka timid ma ogi ani uma malaynaya in jar loo degay taas dadka qaara isaga maleeya ama yiraahda dad yiraahda runtii way jiraan maleeya maaha iyo oo dhaha yani jar baa loo degay iyo waxaas laakiin aniga uma malaynaya wax jar loo degay inay jirte in laga xariifsanaaday un baan aaminsanahay
dabcan adiga wipa ayaa ka tirsan tahay xisbiga wipa oo sidoo kale wuxuu hosbanaa zimiyo lomowja dabcan qoraalada wargeysyada siday kala qorayeen waxaa la arkayay in lagu dirqinaya raila odinga in twenty twenty seven oo si qasab ah ama si xitaa si caada ugu taageero close misoka guuldaradii soo gaartay raila odinga ma loo oran karaa dabcan wuxuu garab maray ama soo hareer maray saaxiibkiisa kalonso misoka qof kaloo u gacnaatiyey
maxaad kala jeedaa xagga dabcan waxaa ula jeedaa saaxiibkiisa close misoka dabcan twenty thirteenkii waa isla soo halgameen twenty seventeenk waa isla soo halgameen oo madaxweyne ku-xigeen ayuu markaas usoo qaatay twenty twenty two may dhicin oo waxaa lasoo qaatay mada karwa oo ka socotay bartamaha dalka taasi mid asaga go-aankiisa ka yimaatay oo sidoo kale guurdaradan u sababtay in grosso uu garab maro mase hareer maro oo qof kale u gacmaatiyo malo dabcan ma la oran karaa in ay taasi oga dhigan tahay in saa uu ku waayo kursiga waa waxyaalaha meelaha maaragtay siyaasad ahaan ay wax lawday ka mid tahay aniga haddaan wipa dabcan waxaa leedahay waxyaalaha siyaasada ahaan oga halawda ha siyaasada ka halawday ka mid tahay oo ninka la yidhaha raila odinga maxaa yeelay haddii anigu wipa haddaan nahay niyadjab weyn maaragtay ayaa naga meeshaas aan ka qaadnay oo ninka la yidhaha closum sioka muusan filinayno marna in uu asaga hareer maraaya waad og tahay nimankii naasa la baxay oo asaga doorashadan tii ka horreysay oo ra'iila toosha yidhaahdeen oo maaragtay uu ka mid yahay mudane watangula iyo mudavadi ay ka mid yihiin way ka caroodeen oo ka hor ay ka baxeen haddii marka dadkiisaas hore oo uu isku haysan lahaa oo usan tii horo maaragtaywan kenyadi uu wadi lahaa waxaan u malaynayaa in guushi uu heli lahaa gaar ahaan haddii mudane calonso uu madaxweyne ku-xigeen usoo qabsan lahaa intaa ay maaragtay ay mada karwa u keentay labalaabkeed wuu heli lahaa marka ninka la yidhahda calonso asagoo niyadiisa aan maaragtay aad u wanaagsaneeden ayaa maaragtay maslaxa uun xagga uhuru ka timaaday asagoo raafjiida cagajiidaya ayuu iska ogolaaday marka waana intaa soo jeer macnaha waa markii saddexaad u kulato oo uu maaragtay waxaaba la filinayay oo waktigii twenty seventeenkii sidii maaragtay qoraaladii in twenty twenty two ayaan ku taageeraya hadda madaxweyne ku-xigeen iyo ahaaw marka dambe haddana looga booday haddana macal madaxweyne ku-xigeenkii haddana looga booday marka jabkaas iyo dad maaragtay aad mar hore soo wada shaqayseen ood soo wada kifaaxdeen ood kala daadisay laakiin cabdirashiidow raalli kamuu ahaynaan leh xitaa asaga raila nafsadiisa inkastoo lagu dirqinayo lagu cariirinaya inuu dabcan soo qaato mada karwa
raalli wuu ku ahay maxaa wuxuu asaga raalli ka ahayn ma dhici kareen asaga raalli wuu ku ahaa xataa tale kastoo loola imaada haddii raila asaga uu yiraahda maaragtay kalunzo maaragtay aan isla soo jihaadne asagaan rabaa inuu madaxweyne ku-xigeen ii noqdo wax hadda ka hor imaadi lahayo saas uma malaynaya kolley waa la qanci si unbaa lagu qanci waxaa lagu qanci ko dumar in dumar badanaa codeeya kenya marka waxaa la filinaya in dumar badan ay soo jiidan karaysa xagga dhinaca qowmiyadda kukiyadana ahaantana maadaama maaragtay hadda
bartamaha dalka de meeshii ayada laga soo doortiyay ayuuba maaragtay ku dhacay rayla marka wa ceebtaas ka badani ma laha xagga dhinacan mukaambada oo kalonso musyoka ani waxaan aaminsanahay xataa inkastoo ay maaragtay dad badan oo aan badneen adigii labiyo saddex oo maaragtay xisbiyo samaystay oon kalonso ahayn soo kaceen laakiin haddii kalonso madaxweyne ku-xigeen loo u qaadan lahaa dhinacan madaxweynaha xaggiisa doorashada madaxweynaha way ka mid bay ka noqon lahaayeen ayaga oo rajeynaya in maaragtay wiilkooda uu hadhow damba madaxweynena sii noqon doono hadda madaxweyne halkaas ayagoo rajada ka tahay ma kala qaybsameenan ka wada aad iyo aad arrimaha dhegeysaalasaaka horeysyada kala duwana markaasi ku aan dabcan la yeelanayno cabdirashiid aadan maxamuud dhiminkan dhanka gobolka waqooyi bari aan dib ugu laabano dabcan doorashada wadanka ka dhacday iminkan siyaasiyiinta iyo rajada shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa markaasi dabcan fiirinaynaa isku soo noqod wanaagsan cabdirashiid aadan maxamuud soo dhowo mar kale bal iminkan gobolka waqooyi beri aan dib ugu laabano dabcan waxyaala fara badan waa la soo maray oo siyaasadda hadda gobolka mid hadda ugu cusub mise mid shalay bilaabata ma ahan sanadooyin fara badan bay soo socotay siyaasadda maxay siyaasadda gobolka waqooyi beri weli mugdi ugu jirtaa markii aad u fiiriso siyaasadaha kale ee gobolada iyo tan wadanka
bismillahi raxmaan raxiim arintaas gobolka waqooyi beri taariikhtii hore oo horta wadanka horumar aanan lahayn infrastructure waxaa la yidhaahdaa ama kaabayaashii dhaqaalaha aan sugneen oo wadankii dib u dhac iska jiray waad garanaysaa hadda mathal yar haddaan kaaga soo qaada mar dhexdaana waxaa jirtay safaricom ay telefoonada goosatay mar mar hadda laba bilood laga joogo oo yidhahdeen qofkii aanan si fiican u rejista garaynin ama kibaan laga xirtay marka dadkiina service waxa la yidhahaa ama adeeg oy u hayaan ma laha mathalan ninkii hadda joogo tuulooyinkan kaloo kenya ka mid ah isla markiiba wuxuu tegi karaa meesha ay safaricom ay xafiiskeeda tegi karaa laakiin qof reer guura oo geeliisii uu maaragtay abaartii daraaddeed ula qaxay ilaa iyo kismaayo ula qaxay telefoonkii yaroo maaragtay lacagtii yaroo meelaha ama qaraabo ay ugu soo daraysayna laga goostay taas qaaya ahaanaan kaala hadlaya marka sida aan xagga kaabayaasha dhaqaalaha ay u burbureen taasay ugu darsantay haddana dadkii oo reer guuraa ah reer guuraagana waxaa waaya xoolahaasi meeshii ay wax ay baad ay biyo ka helayeen unbay unku noolanayeen marka waktigan hadda siyaasadii siyaasadii dadkii lasoo doortay iyo xataa dowlad goboleedkii north eastern loo sameeyey iyadoon la fahmin baa lagu dhex dhacay marka maxaa yeelay dowladda goboleedka waxa lagugu sameeyey oo siyaasigaas xagga looga soo doortay adiga lagugu sameeyey in danaha iyo waxyaalaha gobolkaada muhiimka u ah inaad ahamiyadda siisa haddiid ka timaada marka gobol abaara ay ku baaheen oo maaragtay xoolo dhaqate ah waa inaad muhiimadaada brojektiyada aad maaragtay maalgelinaysa ay noqdaan kuwa u danaynaya dadka meesha degan iyo baahidooda maaragtay ka jawaabaya laakiin markaad fiiriso siyaasadda gobolada kale waa kuwa isku nidaamsan dheelitiran ilaa hadda siyaasadda gobolka dabcan ma fahmi karo siday wax u socdaan siday wax u wadaan iyo inay siyaasadda aysan garanaynin
waxyaalo badan oo isu yimid ayaa jira soomaalida oo horta cudurka qabiilka la yiraahdo aan qoloqolada lagu sheegaana haddiiba horta waxaa jira ma ogtahay qabiileysi ya qabiil iyo qabiileysiga kala jira maarata marka ruuxa qabiilka oo identityga ama mihin aqoonsiga iska eh reer hebel waa reer hebelannahay iska aqoonsiga eh iyo marka aad qofka ku qiimaysa reerka uu yahay qabiilka sidiisaba meel uu ka bilowdaa jirta mogi meel uu ku dhammaado ma laha yani macnaha sida usii wado waa lasii kala baxa reerka qowski qoyski lasii kala baxa laf hoosa lasii kala tagaa ilaa laba isdhalatay ay geeska iyo geeska u kala istaagaan marka in soomaalida horta lagu ibtilay meelay adduun ka degan tahayba qabiilnimo taas waa mid siyaasadii oo soomaalida siyaasadan waa wax qaran ku salaysan waa inay noqoto mid u adeegaysa bulshada bulshada oo ka kooban xataa dadan hata isku diin ahayn yani marka ruuxaani lasoo doorto waa in uu u adeegaa kuwii doortay iyo kuwii aan dooranin kuwii qabiilkiis ah iyo kuwi aan qabiilkiis ahayn una noqdo mid u adeegaya danta meesha laga soo doortay ya ma aha inuu ku saleeyo yani ninka hadda degan kisumu tuulooyinkeeda iyo nin oo degan banisa ama lafey degan isku dan ma noqon karaan kaana waa malay dabata kanna waxaa waaye xoola geel dhaqata laba isku dhow oo isku dan e ma aha marka reer northeastern in ay ama soomaalida badankeedaba meel ay joogtoba siyaasadii way ilaa waqtigii xorriyaddu way ka qasantay aqoon daridaas iyo farsamo xumidaas xagga siyaasada ah ayay soomaalida haysa ee ruuxii markii la dooranayana kulley qabiilka unbaa lagu salaynaya ma ogiya laguma salaynayaa yaa wax qabanaya hadhowna dadkii kii marka maadaama uu qolo fulaan ama dan fulaan loo soo doortay dantii ama qoladii alkaa inuu xagliya waa dhiigga soomaalida ku jirtaa taas siyaasadii marka waan ka harnay haddadan sanadihii hadda u dambeeyey north eastern xogoo fursado badan ay heleen oo beriga cadaadiska horeo lagu hayay emergencyadii iyo wixii waa laga soo baxay ayagaa la rabaa marka inay kacaan dad wanaagsan waa jiraan oo farakutiris ah oo yani ka muuqdi kenyadan ka muuqdi oo soomaalida u dooda way jiraan laakiin markii laga soo bilaabo ninka m c a da layihahdo ilaa kan ugu sareeya ee gabanaha macnaha ilaa iyo maratay todobada lixdaas ruux oo maaratay lasoo doorto madaxweynaha uu u sareeya intaanan madaxweynaha ka ahayn inta kale kulli gobolkay ka imaanaya marka haddii wax wada qabsadaan oy xagga bulshadooda u adeegaan ilaa ayaga bulshada indhowe ah haddii marka ayaga dhexdoodii uu khilaaf ka jira nin walbaba dantiisa uu leeyahay aniga markaas its my time to eat alayirahdo waa waqtigii aan aniga wax cuni lahaa marka waa waqtigii aan aniga wax cuni lahaa ee ummad laguma hogaamin kara africa dhan waa ka wadaagnaa waa waqtigaawaa qoraah maaragtay oo nin qoraa uu sheegay oo maaragtay africa markuu nin madax noqdo wuxuu oranayaa waa waqtigii aniga cuni lahaa dabcan ninka qoraalka ka qoraya ama qoraalo ninka qoraal africa ka qoray hogaamiyaasheeda hogaamiyaasheeda ka qoray hogaankana waa midka ugu hooseeya ilaa midka ugu sarreeya maogta marka iyo iyo ninka hogaan markuu yahay walalo waa ninkii dadka ilbixin lahaa dadkiisa inuu ilbixiyaa loogu talagalay hogaanka jeebkiisa maaragtay dadka kama deeqi kara marka sifooyin buu leeyahay ninka hogaanka oo ugu muhiimsan yihiin afar hogaanka markaan kuleyna xataa midka aana la dooranin hogaan wuu noqon karaa yani kan la doorta noqoya kana oday dhaqameed noqoya ninka hadduu maarata reerkii ama dadkii bulshadu hogaaminaya sifooyinkiisa dhabte waxaa waaye waa inuu hufnaan leeyahay nin uu yahay dadka dhiirigeliya oo wanaagga dhiirigelinaya daacadnimo qodobka afaraadoo ah nin soo jiidasho leh oo dadka markii uu hadalkiisa ay maqlaan dadka soo jiita oo hadalla nuxur leh ku dhawaaqa waxaa la yidhahdaa charismatic charismatic waxaa wey qofku waa inuu soo jiidasho leh marka afartaas sifo oo hufnaanta daacadda iyo maxaa la yidhahdaa dhiirigelin oo dadka hadhuu macnaha u noqdo maxaa layidhahda dhiirigeliye iyo tan kaloo leeso marka sifooyinkaas dadkeenna odayaasheenna dhaqanka xataa waa laga helayaa waa wax iska simple e laakiin haddii ay noqoto dan shakhsiyadeed weligeed lagama baxayo dhibaatada iyo qabiil waa tahay cabdirashiida waxay ii sheegtay hadda intaad hadlaysay arrinta inay ku salaysan tahay qabiil tan iyo wakhtigii ay siyaasadda ahaan ay kaga dambeyso gobolada kale qabiil iyo siyaasadda halkay iska soo galaan
qabiilka iyo qabiilka ilaahay baa qur-aankiisu ku sheegay qabaa'il litacaaruf waxa waaye waxa waaye shucuub iyo qabiil baa ilaahay u qaybay dadka si laysku garto un ninka dhaqanka soomaaliyeed nin baa socdaal eh wuxuu tegayaa wuu lugaynaya ama sahan buu yahay cid buu u imaanayaa yaa taa la leeyahay waxaa la rabaa in la aqoonsada waa un garashadii laakiin hadday noqotay reer hebel maanta ha cuneen reer hebel nooma talinayin reer hebel maarata aan siin haddii sheekada noqoto oy noqonin sifooyinkan aan soo sheegay yaa laga yaa sifooyinkan laga heln hogaamin karo haddaanan noqonin manaha soomaalida say ugu qaldantay waa moogta xataa ilaa soomaali weyn marka qarankii iyo qabiilkii bay isku qaldeen qaran iyo qabiilna laba isu soo gasha ma aha siyaasadda waxa waaya waa wax ka sareeya qabiilnimada yani hadda mandheera oo kaleto gobolkaas mandheera dad aan kenya soomaali ahayn ku nool oo wax doorto ninka lasoo doortay dadkaasna waa inuu adeegaa ilaa waa shacab meesha degan oo kenyaan sidii kan oo soomaaliga oo kenyadan kale madaxda ka asagana uu qasab ugu tahay in maaragtay ummadiisa u maamulo yani oosan dhihin kuwaan soomaali maaha kaxagli ma dhahay hadda muxushmiyaa junayd oo kaleto waxaa laga soo darta migweri dad aan soomaali ahayn madax u yahay miyuu dhihi karaa aniga reer hebelaan ma dhihi kara sidaa oo kaleto la rabaa ninka soomaaliga ee oo reer mandheera ee in uu ummadiisa reer mandheera ee oo reer guuraagaas ee oo u badan reer guuraaga inuu dantooda ka taliya
waa tahay aad baad umaasan tahay cabdirashiidow waxaan rabaa inaan kala ogaano siyaasadda dabcan inta badan had waxyaalaha soo kala qaaday sidoo kale noo kala sharaxday laakiin koormee siyaasadda u hiilisaa gobolka ama u hiilin kartaa markii aad fiiriso siyaasad markii laga hadlo waxtarkeeda halkay gaarsiisan tahay koormeena wax u qaban karta mise u hiilin karta tusaale gobolka uqoybir hadda
waxaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu qur-aankiisu ku yiri in allaha acuudu billahi min shaytan rajiim in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim fursaddii waa inoo taallaa dimuqraadi iyo isdoorta iyo waa lagu yiri yani fursaddii waa lagu fiday gacanta lagu saaray adigaa lagaa rabaa marka inay aad aad xaqaada soo dhacsato marka wax iskaga kaa imaanaya ma laha markii shacabka ay ku baraarugaan shacabka ilaa ayaga awoodda leh constitution kenya wuxuu leeyahay sharciga ama qaanuunka kenya u dhigan ama dadweynaha badi u dhigan awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh nimankaas baarlamaanka hadda joogaan afkii shacabkay ku hadlayaan ee ayagaa soo doortay marka maadaama shacabkii oo dhan ay wada doodi karin ayaa waxau dimuqraadiyadda ay tiri dad iska soo xulo dantiinna halkan ka sheega oo idin maaragtay idin idiin hadla marka dadkii ayaga ahay hoose waa in horta maskaxdoodii waxaa la yidhaahdaa wacyigelin iyo maaragtay wacdi badan loo sameeya oo ayaga ay fahmaan maxaa u dan ah yaa u dan ah dhibkooda muxuu yahay maxaa muhiim u ah maxaase kasii muhiimsan marka dadkaasi hadhuu shacabkaasi inay wax isla qabtaan inay dhulkooda hagaagsaan maxaa yeelay mucaawano iyo waxyaale meel laga keenay iyo waxaasi ummad ma daaqaysa ummadda dhulkooda ayaga inay in fursad la siiya markay fursad la siiya ay ku shaqaystaan la siiya oo shaqo abuur loo sameeya ayagana ay la dhiiri geliyo oy shaqaystaan ala rabaa laakiin haddii ummaddii ay fursaddiiba haysanin shacabkii hoosaan ka wadaa aysan ogeen wixii dan u ahaa dhibaatana ay iska jirto baahi ay jirto mawta ruux waxaa la yidhi calool baahani ma fikirta marka markaan aniga siyaasadda northeastern aan fiiri badi siyaasiyiinta siyaasiyiin badan waxayba rabaan dadka inay iska gaajays inay iska gaajada ku joogaan maxaa yeelay calool baahani ma fikirta hadhow shilimaad yara loo daadinayaa waa sidii la rabaa laga yeelayaa laakiin dadka haddii oo maaragtay ay isku filnaan gaaraan oo ay yidhahdaan maya ma yeelayna mar labaad waan midoobaynaa qoloqolo iyo laflaftan hooson mar walbaba waxba noo taraynin oo markii shanta sana la gaaraba nagula kala qaybiya ma yeelayna hadday yidhaahdaan waa midda aayadda ay leedahay ayaga inuu isbedelka ka yimaado waa ummad wax isbedel oo kor uga imaada malaha ilaa ayaga ay iska bedelaan oo ayaga maskaxdooda ay bedelaan ha fikirkooda ay bedelaan maxaadan noo ah yaa hal magaalo haddaad wada joogtiin hal magaalo aad wada degantihiin oo dad badan aad tihiin wixii dhib oo magaaladaas gaaro kulli waa idin wada gaarayeen marka maadaama abaartii ama dhibkii ay isku mar ay idin gaarayeen waa in dantiiniina aad magaaladii ama miihini gobolkii ama deegaankii dantiisa wixii dadka dan u wada ahaa aad ka fikirtiin wa laakiin haddii la kala qaybiyo oo la yidhaahdo midkaa ree hebela xagga soo degi kuwaana kan hebela inta lagu arki sheeko yaroo iska khafiif lagu mashquulo waxay weligeed lama siyaasad kuuma helinaysa yaa xaqaadana marar brojecto fara badan oo north eastern ay laheyd ayaa kenyada kale loo leexsaday maadaama dadkii lasoo doortay aysan furneen oyba arkinba projectadii ya ama ama lacagtii xagga u socotay usoo go-ay aan arkin inuu dadkii indhaha ay u furneen qaar yaa aan aragnay in meel kale loo leexsaday markii waktigeedii ay dhaaftay marka waxaasoo dhan waa in dadka ku maaragtay ummadda madaxdeeda u ahay inay xaqooda usoo dhiciyaan ayagana wacyigelin ummaddana ay wacyigeliyaan ummadda isku filnaan ay maaragtay waxa ugu muhiimsan oo la bedelo waa bani aadamka maskaxdiisa waa aad baad mahadsanta cabdirashiid siyaasadda gobolka waqooyi bari ma mid dadka shacabka ka imaataa oo markaas siyaasadda la yidhaahdo mise waa mid markii qofka asagoo u soo sharaxo qofkaas oo la dha waa siyaasad waa siyaasi ama waa siyaasad asaga wado mise siyaasad waa tan tan shacabka siyaasad maxay tahay siyaasadda horta waxaa waaye hadda sida ay tahay inkastoo marmar waa tii soomaalida maaragtay xeer xeer hoose iyo odayaal dhaqameed iyo wax balba safarkan kan laakiin siyaasadda dhabta waxaa waaye in dad ay isu soo sharaxaan wixii isu soo sharaxana waad aragtay sidii xataa ilaa madaxweynaha halkan kulli dadka la horkeeno yirahda maxaad qabanaysaa ayaa marka dadka markay isu soo sharaxaan in lagu kala xusho bal taariikhdooda iyo waxqabadkooda iyo waxtarkooda oo soo ma arkin madaxweyneyaasha in loo qabto iyo gabanayaasha dibeed ama mihna dood cilmiyaad loo qabto maxaad qabanaysaa dadkii inuu ku qanciyo hadal maxaad qabanaysaa marka anaga heerkaas ma gaarin haddaan soomaali aan nahay n f d xataa kon oo loo qabtay badi gabanayaasha loo qabta waxaa waaye meelo qaar waa wax oo badan maaha tan kale mid oo hataa af soomaaliya ku baxda maaha oo wax tviyada kenya maaragtay ay qabtaan laakiin waxaa la rabay shacabka inuu ay qabsadaan oo ruuxaasi oo afkii shacabka meeshii ida eh oo maaragtay lagu doodo gabanayaasha kasoo bilaaw m p yaasha ku xiji maxaa la yidhahdaa kulli qaybaha badan lasoo dara ilaa m c a ga dood cilmiyaad loo furo oo dadkii meeshii degma doorashadii ay ka doodaan dad xukumo e ama mihina caqli u saaxiib e oo odayaal iyo rag iyo dumar le way jiraan ay isu dhegeystaan markaasi nin walbaba ruuxii uu doono asagoonan la juujoobaynin asagoonan shilimaad laaluush la siinaynin oo aqligiisa ku doortaa marka kii uu u maleeya in uu anfacaya marka dadkii dabcan marka waxaa la jeedaa in dadka ayaga ay xukumaan qofka ama ay soo qaataan kadib markay arkaan hadalkiisa iyo waxyaalaha la weydiinayo si qaabka uga jawaabayo wax suurtagal waxaan suurtagal u ahayn ha waa in uu ay su-aalo joo ay xataa su-aali karaan ooy muddo maaragtay weliba ku filin ruuxi doodaasi macnaha aniga hadda waxaan samaynayni waataan raalli ama miihni shirar aan qabanayno dadka u khudbaynayni marka taas intaanan la gaarin ka hore waxaa aniga ila haboon haddii la raba north eastern in maarata kenyada kale ay la samata in dood loo qabto oo maaragtay doodaasi su-aale dadkiina ay fursad loo furo ay maaragtay su-aale joodiyaan dadka laga dhexbaxo ayaga go-aankooda gaaraan marka dadkana laga dhexbaxo maxaa yeelay ruuxaasi qarash badan markuu aad u badan khayra macquule uu ka baxa qasab waxaa ku qasbaysaa deyntaasi inuu godo iyo qarashkaas soo ceshta meesha uu ka soo ceshanayan waa un brojectyadii wa mishaarkiisa kama soo ceshan kara islaan haddaan hayna taas waa mid ku wanaagsan maaha xoolo shacab oo ummadeed inaad dan shaksi aad ku samaysata shacabkiina dee waxoodii waaba loo horumari wax gacanta laga sisiiy matalan haddii aan todoba kun oo ruux ay doorato todobadaas kun aan siiye min toban toban kun oo shil haddaan siiye waa lacag khayr macquul ah oo igu badan aniga ayagana waxba uma tirin ma fahante anna waan qaamoobi ayagana waxba umay tirin ilaa waxay noqotay un wax shilimaad maalintiida calooshooda maaratay iyo labadaas beri laakiin haddii aanan aniga qarash iyo qaamayn aanan aan qaamaysaneyn oo qarash u igelin hadhow aan lagu doorto cabdirashiid aadan maxamuud ama cali xasan lagu doorto qofkii ama xaliimo lagu doorto hadhowtay qofkaasi wixii projectada ay ummaddaas laheedna si xalaal ah oo ugu keena waa sida laga rabi ya marka upside down macnaha addunyadii waxay noqotay dadkii maadaama ay maha jarmal waxay dhehaysaa markay gaajada albaabka ka soo gasha jacaylka wuxuu ka duulaa dariishada daaqada marka ruux xataa la jeclaa ayaa maxaayl ninkii gaajada albaabka ugu soo gashay marka waxuu leeyahay haddii gaajo albaabka ka soo gashay wanaagii laguu qabay iyo jacaylkii daaqadu ka baxayaa marka dadka in gaajada laga bixiya ayagana ay sidii runta ay wacyigelin ay coloosha xirtaan oo aysan fiirinin maantadan maxadan iyo ah soo ma arkin markii kambaynka la sameynaya inta baabuur iyo inta wax iyo inta yani noodistenteeda u kalato waa waali ya inkastoo sii kala dardaran yihiin waxaasi ummadaasi in ay laga wacyigeliyo la yiraahda yaanan maaragtay ani hadda waxaan dhihi lahay lacagtan c d f ta kaleto hadda muranka ku jooga gibiyadaba mpiga ha laga wareejiyey maxaa yeelay project inuu gacanta ku haya mpiga ninka la yirahda ama miyihiin xildhibaanka lasoo doortay waxaa la rabaa saddex walxooda ayaa ayaa maar shaqadiisa ah kow waxaa la yirahda representation waa inuu dadka mathala wakiil uu dadka ka yahay tan labaad waa oversight macnaheedu waxaa waaye inuu kormeero projectyaasha iyo lacagtiisa lagu bixi wasaaradaha ya oo indhaha ku haya iyo tan kaleo legislation layirahdo saddexaad oo macnaheeda ay tahay inuu sharci dejin marka haddii haddii aniga maal aan maamulahay anigaa fiirinaya marka anigiyaa yaa i kormeeraya anigii anigii oo ahay xildhibaanka oo laigu tirageliyay inaan macnaha an malihii c d f ka in la gooyo lacagtaasi horumarinta degma doorashada in la gooyo malihi laakiin in xildhibaanada gacantooda laga wareejiyo maxaa yeele badidooda dadka markaad fiirisid midaasaaba keentay in maaragtay qarash badan ruuxu u bixiyo asagoo ku tashanaya inuu projectadaas hadhowti wax ka faa'iidaysan doono aad iyo aad gobolka waqooyi bari qeybaha abaaraha iyo dhibaatada aan gudagelayna goorlow waxaa inoo sheegtaa waxyaalaha inta badan kala fogeeyo xildhibaanada gobolka waqooyi bari oosan inta badan aada dadka xitaa uga hadlaan maxaysan hal urur aysan u ahayn maxay u midoobeen dabcan uusan u midoobeynin maxay aayaha iyo danaha inkastoo haddana baahidii ay hal tahay aysan uga hadlin oo hal dallad aysan u ahayn
taas iyadana waa iska dhibaato meesheeda jirta oo shacabkii iyo noloshii ay matalaysaa fiiri hoos marka la midaysan yahay qolooyinka hoose markay ay midaysan yihiin ayaa korna ay midoobaysaa waxaa ula jeedaa tana daliil ah marku ah haatana daliil u ah in ay maaragtay meeshaba siday u badan tahay inkastoo yani ay iska jirta hadda dhaqdhaqaaq noocaas u kalate iyo xildhibaanada maaragtay reer guuraaga maaragtay ay leeyihiin wada tashi ama mn wax kalta ay leeyihiin laakiin waxay ayagoo isku duuban iska daa xildhibaanada sare mcayaasha hoosan xataa isku duubneen oo maaragtay dan maarata dan guud ahaaneed aanan ka tashanaynin marka waxaa yeelaysa waxyaalahaas badan oo soo sheegay oo qoloqoladaas hoose siyaasadiioo si kale loo fahmay danti guudoon la eegeynin waxyaalaha hadda aan soo sheegaya sifooyinkii aanan qofka lagu soo dowranin oo marka horeba siduu ku yimaaday maxaa layidhi hal booli marka waxyaalahaas farada badan ruuxii mar horeba hadad adiga waryaha meeshan maanta its my time to eat oo waqtigii aniga aan cuni lahayn nogal nogal nogal lagu yidhahdo adiga meel kalead ka fikiri nogal noken noken wa ya qarashka horena soo dhiib aan kugu bixi waa sidaa marka taasa sabab wey laakiin dad wowna wanaagsan oo aftiin maaragtay yaryara maaragtay noo muuqdo oo maaragtay mar walbaba laakiin cabdirashiidow gobolka waa gobol aada u weyn hadda waxaa ka mid ah gaarisa wajeer mandheera isiolo marsaabit waa dad gobol aada u ballaaran markaad fiiriso oo xaqiiqdan laga hadlo xildhibaano fara badan ay ka soo baxaan laakiin ilaa hadda lama arkin hal dallad ay leeyihiin sida hadda hadda oo kale waa la garan nyanza tusaale usoo qaadanaynaa nyanza oo kale hadda waxaa looga dambeeyaa o d m oo hal xisbiga ka tirsan xitaa hadduu ku kale oo banaanka ka imaado lagama dhegeysan hadalkiisana ma soconayo laakiin maxaa u diidaya in ayaga hal urur ay yeeshaan hal dalad ay yeeshaan looga dambeeyo sidoo kale looga baqo waxna ay kusoo dhacsan karaan hal hadalna ay u noqdaan
horta meeshii wax la-aan ma jirta sidii runta xataa waa tan aan kuu sheegayo waxaa waaye danihii baa lagu kala duwan yahay xildhibaanada guud ahaan markaan yir xildhibaan keli ma dhahay dadka lasoo wada doorteen ka hadlaya kasoo bilaabo m c a ilaa gabanaga wamareebga dadkaasoo dhan inay midoobaan oo ay noqdaan dad oo priority ama mihina balan inay plan horta ay sameeyaan macnaha inay qorshe samaystaan qorshaha markii lagu midoobo waxa lagu midoobi karo horta wax idin madeeya inaad heshiin waa marka qorsheba hadduusan jirin maxaad ku midoobaysaa qorsho aad u degsatay maxaa la rabaa gobolkaagii gobolka guudiyo aan dhihine waxaan ka wadaa sida countiga countigaas marka qorsho loo dejiyo layadaa qorshahaasaan rabnaa annaga yacni gobolkanaga baahidiisa ka ka jawaabaya ya markaasaa aan dhihi karaa okay xildhibaane adiga intaas intaas sidaasa halkaasaan kugu kugu si maaragtay aan aan aad u qaabilsan tahay adiga xildhibaanadii kale maaragtay ee is wada qabsan gabanayaasha markaasa horta isqabsiga u imaadaya marka qorshihiyaan jirin qorshahan iska oo programka iska oo yani bookkeeping yani buugagta un si loo hagaajiyey lama rab lakin waxaan ka wada qorsho nidaamsan oo ka jawaabaya baahida gobolkaada kii degmo doorashadiina haddana ka jawaabaya kii m c a gi meeshiisa ka jawaabaysa marka baahiyahaas qorshooyinkaas inta laisu keeno oo maaragtay hadhow markaa waxaa noqonaysaa in ay noqoto meel in ummadda lugahaga korkaasna waxaa midayn kara markay jirin dan shakhsiyadeed oo dadkii madaxda ahaa ay u joogaan meesha danta guud ya markaasaa horta la midoobi karaa laakiin xataa haddii ururo ay samaystaan hogo ay dhahaan waa un iska magac ma uyihi midayn dhab ah oo dad fiiro dheer iyo aragti fog oo dadkooda u fikiraya waa dadaal badin soomaali haddaan haddana kenya inkastoo dhibaatooyinkaas iyo waxyaalahaas iyo rafaadka u jira haddana kenya eedan ugu dhex muqunaa xagga beec mushtarka xagga dowladda waa lagu jiraa sidaas ay tahay waa un haddaad fiiriso horumarka waa horumar fardi fardi wa yani qof qof ayaa soomaalida waxaa ba yidhahdaa qof qof way horumaraan yani qofka bemster wuu taajirun ood koo kale xagga taajirun ood laakiin intay midoobaan wax soomaalida u danayn haaya oo dadkii reer guuraagaya meesha asalka aan kasoo joodnay horumarkeeda yani horumarkeeda oo dhabta iyo horumarka waxaan ka wadaa yani horumar dhab oo la taaban karo sidii cimiladan isbedelka keentay maxaa la yidhahdaa noloshii reer guuraagay xoolaha nabaad guurkan dadkii meeshii ay u banaayeen ay kasoo joodeen horumar muuqdo ka dhaliya lama rabo daaro dheer inta waa laga dhisan karaa nin baa kan keenay nin baa xagga wax daaro laakiin waa afraad waaye laakiin kenyaanka kale maxay noo arkaan waana nahay dad karti badan sidii runta ah oo kenyaanka kale waan dhex galnay dhulkii waan soo degnay laakiin waxaad arkaysaa dhulkeenii horumarkiisii waaba laga soo guura aan dhihi karaa ani haddaan fiiriye aad iyo aad cabdirashiid aad baad umahadsantah bal in yar oo waktigana wuu nahayaa bal dhegeystayaasha qadadka telefoonadaasina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan cabdirashiid bal wax yar in yaroo kooban waxaa aad ugu taqustay arrimaha markaas cimilada wax badan aad ka fahamsan tahay in badan aad kusoo jirtay bal hadda xaaladda iyo waxa kuu sawirmay iyo waxaad aragtay hadda xaaladda gobolka qoy bari xagga isbeddelka cimilada waa arrinta ugu daran oo adduunka maanta soo food saartay isbeddelka cimilada dadkeena kuma baraarugsana waxa ay saameynta ugu weyna dadkeena ay ku dhacdaa weliba isbedelka cimilada iyo khilaafka qoloqolada lasu digaalaya wax baa ka dhexeeya xariir baa ka dhexeeya roobkii marka teelteel uu noqdo meel fulaan meeshaas unbis wax xogoo ka da-aan oy reerihii isu soo guuraan isku dhac qabiila imaanaya iyo iyo maaragtay naga guuro iyo wax marka maadaama khilaaf oo calaaqaad ka dhexeeya isbedelka cimilada isbedelka cimilada waa roobabkii oo yaraada markuu roob yimaadana fatahaada ay dhacaan waxaasi waxaa u sabab ah bini aadanka qur-aankooba ilaahay ku sheegay musiibo inkuma dhacda ilaa waxaad gacmihiina ku kasbateen maogi marka geedaha la jaraaya ayaa nabaad guurkaas keenay iyo tan kasii weyn oo adduunyadan kaleo horumartay warshadaha qiiqa hawada kusii deynaya yacni ayaa keenta badi marka qof walbana mas-uul ayuu ka yahay isbedelka cimilada laakiin dadkeenna kuma baraarugsana oo dhulkii soddon sano ka horo maaragtay geedaha daaqa lahay oo oo maaragtay markuu roob da-a yani quruxdiisa arki jirtaa hadda waxaad arkaysaa sidii maaragtay geedihii loo ciribtiray dadkii laakiin shacabkii alternative waxa la dhahaa ama wax kala habnololeed kala ma haystaane waxaa la rabaa dowladdii iyo dadkii ee madaxdahay inay horta dadka ku baraarujiyaan oo mathalan hadda waxadaan ka soo qaada dadkaas tuulooyinka degan qoryo ay guraan ama dhuxul bay maaragtay ay ku nool yihiin ama gateena soo iibsadeena ama ma ahayn dab ku shiteena laakiin enerjiga waxaa la yidhaahdaa tamarta laba walxoodaa ugu muhiimsan oo laga dhaliya waa qoraxda iyo dabeesha labadaasna northstem way ku badan yihiin marka dadkii ka faa'iidaysan lahaa ayaa la rabaa ama ugu faa'iideyn lahaa waxa soolarka soolarka waxaa leedahay qoraxda iyo iyo dabeesha waa labada ugu muhiimsan oo tamar laga dhaliyo oo dabka oo dhuxul laga dhuxul looga maarmi karo qoryo looga maarmi karo soolar soolarka hadda qoraxda meelo qaar waa balyihiin oo nolol maaragtay ayaa ayaa maaragtay oo soolarka laga dhalinaa ama telefoonka ay ku cabaysanaan way arkeen laakiin ma oga in ay digsigii wax lagu karsanayay baashi dhuxusha maxaa la yidhahdaa kijenka kijadii wax lagu karsanayay oo soolara inay heli karaan macnaha dab haddii soolarkaas la weyneeye wax baa lagu karsan karaa nalka yani wixii alla wax koronto ay qabanaysay ayaa lagu samayn karaa tan labaadna waa dabeesha labadaba north eastern way ku badan tahay ama dhul soomaaliyeed marka laakiin farsamadii farsamadii yaanan meesha la geynin oona la haysanin ama maihina dadkii mushtarka ahay in ay ay isku isku taxallujiyaan inay dadkan waxaas baraan ayaan ayaanan maaragtay la haynin ma ogi in geed la gooyo ama qoryo la goro looma baahdeen haddiiba farsamadaas biste oona oona ka raqiisan mathalan hadda ceel baa reer loo qoday ama magaalo laga qoday ceel qarash intaas la eg baa lagu bixi injin baa la saaray ama motoor motoorkii mar buu halaabaa dhiisel buu u baahan yahay gaas buu maxaa rabaa batrool buu u baahan yahay ma u baahna haddii soolar lagu reb yani soolarkaas yaroo hadda ay telefoonka ku cabaysanayaan ceelkaas wuxuu ma aweyga ee biyuu ka keeni karaa haddii soolar run ee lagu rakibo yani awood leh awood leh waana ka raqiisanaana dhiiselna kaagama baahna inaad ku shubtid waa qoraxda ilaahay marka farsamadii aawey marka aawi farsamadii iyo projecti markaan kuleeyahay maxaa muhiim eh ninka madaxda waa inuu yidhahdo halkan maxaa muhiim u eh maxaase kasii muhiimsan marka waxyaalo fara badan oo fara badan oo dhulkeena looga looga baahnaa maaragtay laga qaban kara laakiin dadka ama danba ka leheen tujaarta inay xataa ninkaas haduu nin taajir hadduu waxaase xataa intuu sameeya oo lacagta asaga ka soo ceshta maaragtay waa la samayn karaa ama mihin brojectadan farada badan oo derbiyada un lagu dhisa isbitaala la dhisaa waa derbi ya waxaa la dhisaa meel suuq waa derbi derbiga waa la dhisaa laakiin adeegii lagu qaban lahaa ka muhiimsan maxaa derbiga miyaa muhiim isbitaal qurux badan oo la dhisay mas waa muhiim adeegii lagu qaban lahaa adeegii hadduusan jirin guryo badan oo dhistay maxaa maxaa qaymo ay leedahay marka north eastern waxaa waaye waxyaalaha dib u dhaca keeni waxaa waaye priority waxa la yidhaha yani maxaa muhiim eh isbitaalkan maxaa laga rabaa iskoolaad dhistay macalimiin uma haysid qalab ma jiraan wax marka ma ninkaas bis a lagu siinaya contractada unbaa muhiim eh ya waxyaalaha maarata marmar qaar yani aad la yaabaysa oo dhehaysa war dadkaani maba garanayin miya wixii muhiim ku ahaa marka haddaan ka soo noqdo isbedelka cimilada waxyaalaha alternative livelihood a layidhaha waxaa waaye hab noololeed ka duwan kii hore ka bedelan waa in la keenaa si adduunyada isbedelkeeda loola socdo geeda abuuristaas iyo waxa laakiin asaaska waxaa weeye noloshu waa biyo biyihii dhulkaasay ku jiraan dhulkaasi biyaa ku jiro marka laakiin wixii lagu soo saari lahay waxaa waye qarash fara badan iyo kaa oo injin halaabay iyo kaa waa tan hadda aan kuu sheegayo oo waa in dabcan waxaasoo dhan waxaa looga maarmi karaa in la helo awood solar ah wax badan ku kaafin karo wax badan ay kaga heli karaan marka in geeda la abuuro gobolka waqooyi bari maxay ka anfacaysaa kana difaacaysaa waxay ka difaacaysaa geedahaas sida ilaahay waxba waxba waxbuu ku sababaa aad iyo marka geedahaas ee dhulka hadda webigaas webi daawo la yirahda ee sanado soddon sano ka horo ee maxaa la yirahdaa geedo dheerdheer oo baarwul han jiri ya
Yaani Mandheera ka hadlaysaa.
hamadheera mathalan Ah, haddaa kasoo Dahdawa, qaado.
aha.
daawa riifa iyo webiyaal kaloo soomaalida dhulkeeda maraba Ge- geedihii oo qaarkood laba boqoloo sano jira ayaa la ninbaa geedkii goynaya baarka ahay si uu mudul yar meel ugu dhista dantaas yaroo gaaban geedka geedaha marka roobka ay ay- ciryaamada ay soo jiitaan ilaahay aa isku sababa ma fahanti marka dhulkii markii oo saa ah, dhaqankiisii hore uu ka tago geedihii dhadheeraa oo oo soo jiidashada lahaa ee geedaha waxay sameeyaan waxay safeeyaan hawadan aan neef- aan neefsanayna way ayagaa safeeya oo ilaahay uu iskugu- ugu talagalay Ee, marka geedihii dhadheeraa oo qiimaha lahaa saas markii dhulka ka- ay- laga guro ta- ee, marka hadhowtii isbedelka cimilada waxyaalaha keenaya oo roobabkii ay u wareeganayaan inta roob ugu daaya xagga roob ugu daaya macnaha il- il- ilaahay roobku ugu keenaa dhacan sax meeshuu rabo ku di'iyaa laakiin waxba waxbuu ku sababaa haddii maaragtay matalan aad adiga aad wixii wixii sababaya aad meesha ka zuulisa ee, marka roobkii wax buu isku sababay ilaahay ya sabab iyo musabibaa jira Aad iyo aad.
marka wixii ee, dadkii intaa loo fahansiiyo la yidhahda war geedahaasi ee, mar la harsanaya mar ee, roobka kuusoo jeedaya mar xoolihii ay kuu daaqayeen mar baararka koto qoonay lahaan jireen daanyeer baa ah, ah, ee, ee, maaragtay ayaa ku hoyan jirtay ee, wixii baa oo oo isku xirnayo oo adduunku ilaahay uu iskugu talagalay inay daanyeertii ka zuusha meeshii in geedihii qoona marka hawadii dhan ay baniaadankiyaa ku ciyaaray gacmihiisa marka oo isbedelka cimilada waa wax baniaadanka keena waa
aad baad maasan tahay intaan dhegeystayaasha aan u gelin bal ad wax yar aan kuusoo laabtay ilen siyaasaddii baan kasoo hadalnay oo waxyaala fara baan kasoo hadalnay Een, adi nafsadaada eh, mar baa hawa ku gashay oo siyaasad baad u tartantay Een, bal hadda bal see wax u dhaceen maxaad isbedelay maxaana qorshe u yahay hadda wallaahi een, eh, horta siyaasadaasi een, aniga- dabcan waxaan ani- fila- xisbi- waxaan- dabcan waxaan filayaa xisbi waay baa ka tirsan lafina u tartamaysa haa sax xisbiga waay baan ka tirsanaa azimiya la umoja ayaan kasii tirsanaa n waxaan isku dayay in eh, aan madaxdii xisbiga geeya eh, degme doorashadaasa iskaga yaroo lafiye Ah, xis- eh raila iyo iyo ay isu ay imaadaan iyo iyo iyo eh, xisbiganaga oo wipa ee, ee, ee, hogaankiisii ee, kalonzo musyoka laakiin raila uu imaani weydan kale macnaha sabab kale unba u baqday goormeheed waa usbuuc ka hore ma- intaay doorashada dhicin Ah, doorashada ka hadlaysaa Ah, dabcan waqti aan soo dhaafnay aan soo dhaafnay aad iyo aad marka Een, waan isku dayey waa soo adiga su-aasha i weydiisay marka ee, tii ilaahay xaggiisa kama suurtagelin annagana du- macnaha xisbi ahaanan buu u tartamaynay oo hataa haddii ay dad ee, soo dhacaan xisbiga waa taqaanaa ee, oo- Wuu sii jiraya.
waa- waa sii jiraya marka kolley ani waxaan un kula talinayaa mm, ee, ee, dadkii ee, ki- north eastern meel ay ahaataba ha ahaatee dadna way guuleysteen dadna waa laga guuleystay waayna wax diyaar loo ahay waaye aad iyo kuwii guuleystay baan kula talinaya in ay waajibkooda gutaan sax ilaa ummadii ayaa ayaa waajib ka waa fariin saariya aad dirayso fariin aan aan u leeyahay kuwii meeshii eh, xilkii uu ilaahay u dhiibay waajibaa saaran waan lala xisaabtami doonaa adduunkan iyo aakhiro labadaba marka inay ummadooda ay ay waajibkii ay ku laheyd ee ay ay u oofiyaan aan kula talinaya anigana marka um, madaxtinimadaisaan kuu sheegayba inaad xil haysa qasab maaha wixii hiil iyo hooy oon u tari karaa Sax.
wixii taliyo tusaale ah ee Ka meel qaban.
dheer aan jira iyo meel dhow aan jooga eh adduunyadii eh, meel ma kala jirta diyaaraan u lahay aad iyo aad cabdirashiid aad baad umahadsan tahay bal dhegeystayaasha iminkana sii qadka telefoonada een intaanan dhegeystayaasha mar kale aan siinin siyaasad xumidan gobolka maxaad ayadana eh, fariin aad diri lahayd En- ma dadka mise waa hogaamiyaasha en laba waa waa wax iswato waaye Eh.
hogaanka waa ninka aftiimiyey sidii ma- xarafta macneheed ay sheegaysa oo dadka ku hogaamiyey meel ay ku hiirtaan oo ya marka ayaga horta waajibka koowaad hogaanku saaran yahay dadkii waa dad iska maarata xoolodhaqate dad iska eh, macnaha aqoontooda ay liibata En dhibaatadii adduunkan ay ka tambadiyoo iska eh, am- aad- aad sa- sabool u ah marka ummadooda inay ilaahay ugu baqaan oo macnaha ummadooda wacyigelin u sameeyaan wax wax la bedela ama waxa uu u adag bani aadan maskaxdiisa marka ummaddii inay ay caawiyaan aysan spoon feedin yani afka ha waxbaan soo diray wax baan soo diray aysan dhihin oo aysan muhiimad saaranaysaan kuu sheegay wax wax ku ool eh howlo wax ku ool eh qofkaasna hadhowtay oo asaga isku fillaan kara qof haddaad malay malay siisid maamaad waxay dhahaysaa malay haddaad qof siisid hal cunto malay ya hal maalin aad rejisay haddii sida loo dabta aad batidna weligaa aad rejisay waa sax marar qaar cabdirashiidow su-aalihiina waa dabcan waktigan weyn hayaa dhegeystayaashina way sugayaan marar qaar waxaa lahayd ninkii siyaasiga ma danqado maxaa ka jira waaba waxyaalaha aan kuuleen waxyaalaha laga rabaa goormuu danqada horta
siyaasiga waxaa laga rabaa inuu danqado siyaasiga horta waa hogaan macnaha siyaasigaas maxaa ulajoodada hadhow inaad hogaan noqoto soo maha hogaankana sifooyinkiisa waa sheegeen waa nin daacad oo danqasho leh ninka hadduusan danqanaynin madax mana u noqon karaba haddiiba inta lagu yidhaaho dhulkaadii saasaa dhibaata ka dhacday oy danqasho bini aadan kugu jirin waa dhibkeeda dhibkeeda leed danaysi opposite yani waxa danqasho ruux markuu danays yahay dantiisa muu u danqanaya m dan kale uma dansanaya uma danqanaya aad baad mahadsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dabcan qeybihii dambe aan soo garnay barnaamijka dhegeystayaal bal iminkan dhegeystayaasha saaxiibadan fursadda u siiyo bal laba iyo saddex intaan ka gaarno warkii tobankii barqanimaad maqli doontaan haddii ay bahraale kana wafada malaki sidoo kale mawlid maxamed shuuriye laakiin bal dhegeystaha qadka telefoonka ku jira fursadiisa hadaansi mar kale aan xasuusiyo dhegeystayaasha qodobada waaraale hadaba lambarka idaacadda eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaad su-aal qabto dabcan waad weydin kartaa haddaa bogaadinaysa sidoo kalena meeshay ku jirta soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga
alo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal magacaaga
xuseen faliir xadar jariir soo dhow xuseenow
aba waan ku dhowahay haye fadlan waqtiaan hayaa soo koob wax yar
waktigii baanan hayaa waanan ku dherdheeraan karay maya kuma dheeraan kartid
waan soo gaabsadaa miya ha
waxaa laga hadlahay horta waa un dhinac anigtu oo ilaa waxaan ku dhihi karaa somalilan ay degto jeer madhiira gaarisa sax
waa un dadkii lasoo doonso waa sax
inta ka hor waxaan ku irma garo war imanka waan doorana annaga meesha lagu dhaarina ma tegno xafiisna uguma tegne mana dhaariyaa waa kaan ku dhihi jiray haye
dhaarta kutubka qur-aanka ku dhaartaan baa igu tiri haye
kutubka qur-aanka ninka ku dhaarto wax horta qaban waaya afay u taallaa haye
war loo sheegay iyo wax la shisheeyay ama wax meel lagu soo qoray iyo wax caasiitowna horta wax uu ku keenayo ma laha su-aashaada
amrihii ku oonte iyo diinta islaamkaas wixii aad ku dhaqanaysa haddaad intaad ku dhaarato mashmac la tagto haddana aad wax ku qaban wayso su-aashaada fadlan xuseenow
ee su-aashaada soo gudbi
haa
xuseen fadlan iska gaabaraadiyaha waa tahay xuseen af aalada ku dheer oo aan ka raaligelinayaa xigaa kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer soo dhow su-aashaada fadlan waa duaa daawud khaliifa lagdheeraa joog horta adeer haye niyo waxaan horta kuu sheegi ee fitiga hogaanka iyo maxaa la yidhi fitiga iyo qofka hogaanka u dhexeeya waa sax
fitigan xooga badan ee weynaad aragtay hogaanka la-aantii lama wadi karo haye
ninkan hogaamiye hadduusan diin lahayn diinta hogaamihe wax ma wadi karo haye
annaga noodistan waxaana dhumiyey diintii baan ka leexanay
aada iyo aad oo diintii ma hayno sharuuc bini aadamkana uu soo hagaajistaa ninkan loo soo akrini kitaabkan qur-aanka ee horta lagu dhaaranayaba waa khaladka kow ka horreeyo aada iyo
caanaa lagu daadsan jiray meel baa lagu ballami jiray af soomaali ma ogii wax kale muu garan jirin unkuu duban jiray ninkaas sida looga cabsan jiray madaxweynaha kenya looguma cabsado ma tahay Sh- haye
taladuu taliyo waa midda intaasoo sano lagu dhaqmi jiray su-aasha adeer daawud
su-aashayda waxaa waaye aha dadkan diinna kuma dooran haynee diin ha lagu doorto diin Aad- ninkan embiga ku soo istaagay nin diinle inuu yahay Shukran.
hala ogaado horta aad baad mahadsantahay adeer daawud Een, halka su-aalka ma arko xigaha kale qadka telefoonkan siinaya een, asagana fikir eh, dabcan su-aashiisa eh, si aan u weydiino iyadoo afar daqiiqo oo keliya inoo soo hartay kadibna cabdirashiid aadan aan fasixi doona dhegeysta walaal soo dhowo magacaaga waa dhoway waa dhoway waa fugow adeer sugow soo dhowo mandheera waa dhoway haa cabdirasiid xaggi aadan waxaan aad iyo aad baan u salaamayaa horta oo dabcan uu kaa guddoomay salaam ullaahi waa cabdirasiid xaaji aadan oo jarmal ku magac dheer magarab Waa sax.
meesha fadhiya codkiisaan garanayaa waa sax.
magaciisaan garanayaa adeer su-aashaada marka
horta su'aal ma qaba haye waxaan ka horta hore mar badan baan meeshaan aniga ka hadloon maxaan ku eradaa aan macnaha mawqifka aan qaba aan idiin sheegay waa sax inay midoobaan maxaan ku eradaa n s d ay midoobaan oy wax wada qabsadaan oy gaarisa mandheera marsabid ay isu tagaan oy midoobaan mar horaan wax u sheegay aha
intaas inta ka dheerna muxushmo ah cabdirashiid ayaa haddana kuugu sii daray aha
waxaase kaloo aan leeyahay aha ninka aad soo dooratay toban habeen maxaa ama saddex bilood aad door cille u jiiftay aha
ee kursiga inta helay nairobi iska fadhiistay aha
wax dayacan baad wadankii ku aragtay waxaad asaga wax ka qaban kara ayaad aragtay telefoon baad u dirtay kaa qaban maayo haye taas waxaa ka mid ah dhirta hadda la sheegayo iyo nabaad guurkan hadda uu muxushmuhu hadda sheegayo waa wax jira aha ma maalin dhexdaas magaaladan mandheera waa ka hadlaya waxaan idhi maalin- maalintii shan boqol oo kareeto oo geedihii mareerka ahay mid quraca iyo mid mareera iyo mid murooda iyo geedihii la harsan jiray qasay xoolaha ay daaqa hayeen wixii oo dhan baa magaalada la keenaa sax
mid dhuxul laga dhigay iyo mid dhis laga dhigay iyo mid tiir laga dhigay iyo mi- oo dhulkii oo dhanba waa la xaaruufiyey aha
marka waxaan leeyahay oon aad ugu dadaarmayaa inta codkayga maqlaysa iyo wixii dhulka laga soo doortayba waxaan u sheegayaa mhm
geedahan la xaaluufinayo dhulkaan la xaaluufinayo dabaysha ka soo kacda boqol kilomitir ayaa meeshaan kuugu imaanaysa oo boorka kicinaysa haye xaabkii geedaha ka dhaca dabayshaa la tegaysa geed celinaya male mhm geed ay caleen ka soo dhacaysa male mhm marka waxaan kula dardaarmayaa dhirta la guraya ha la joojiya cabdirasiid iyo weriyayaasha iyo subakad iyo dhammaantood waa salaamaya shukran Assalaamu adeer calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu adeer sugu wanaagsan yahay dhegeystaale een, ah, warkii ayaa la gaaray laba daqiiqa cabdirashiid aan siinaya cabdirashiidow dabcan isku soo jumlee dabcan adeer daawud khaliif waa maqlaysa wuxuu leeyahay dadkan een, eh, dadkan waa dad diintii aan haysanin oo dabcan dad aad u ad adag ma ahan oo dadkii waa lagu caanishubi la jira leh adeer daawudna waa dabcan dhegeysi kasii horeynaya wuxuu leeyahay een, dadkan horta waa la dhaariyaa la leeyahay Dha- dhaarta kitaabka ku dhaartaana adaa isheeg dabcan aan mar hadda ka hore ka wada hadalnay taas Een, waa la dhaariyaa u leeyahay Aab- adeer een, sugowna waad maqlaysaa wax yar isku soo jumle hal daqiiqa iyo fariintaada Ha. Een, bismillahi raxmaan raxiim horta een, qofka shakhsiga la dooranaya een, saan kuu sheegay sifooyinka markuu leeyahay oo, oo macnaha mar horeba sifooyinkaas uu leeyahay ee, oo sifooyinkaas ugu soo doortay ee, waaba dhaarsan yahay oo macnaha qofkii ilaahayaaba maaragtay u sifeeyey oo sifadaas u sameeyey inuu hogaan noqdo laakiin ee, waa runoo diinta diinta oo ayaa ku waa ku xiraysaa oo ayadaa asaas eh a- ay qofka waa inay diin leeyahay marmar qaar waxaad arkaysaa kuwii diinta aanan lahayn oo maamulkii iyo siyaasadii ummadooda u danaynayay inaad arkaysaa oo kuwii diinta la- eh, maaragtay diinta islaamka oon laga rabay inay hormuud noqdaan Oo lagu daydo.
Eh, ah, ha oo in lagu daydo ahayd marka taas waa waa run Eh, middan kale oo maaragtay em, em, walaalkay uu sheegay nabaad guurka Eh, nabaad guurkaas waa runtiis laakiin dadkii marmar qaar dadka hadda mereerka soo gurayin geedaha waxaan soo gurayin dantii waxay kuleeyihiin maxaan ku noolaadaa cidan ku masurufinay Ilaan- ilaan- ilaan danta inaa ku jirtaa Ha- meesha.
ha- macnaha maya waxaan ku cunaba ma hayo Aad xushasaan ku noole aad.
marka waa in loo sameeyo ummadii intaan geedka hagoyna la yidhahdo intaan la dhihin wax uu ku noolaada Sax.
waa tan kulahay yani in solarka iyo ah, habnololeed alternative livelihood macnaheeda yani qof- habnololeed ujeedo qof ma dhihi kartid waxna samayn adigo waxba u hayn adan waxba u hayn marka saasaa jirta Ay, fariintaada ugu dambe een, ustaaday haa farinta ugu dambeysa waxaa waaye waxaan kula talinaa dadka maaragtay reer north eastern ee soomaalida kenya ee ha- qof qof ahaan wax way u qabsadaane bal wadajir ha isku dayeen inay wax u qabsadaan shukran asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دhegeystal cabdirashiid aadan maxamuud ayuu ahaa jarmalku magac dheer dhegeysta nooga mahadcelina fi- eh, dabcan waqtigiisa juhdiga dadaalka faraha badan uu inoo soo geliyay sidoo kale inuu noo faahfaahiyay arrimo fara badan ee dhanka siyaasadda weliba dhanka gobolka waqooyi bari weliba nabadguurka asagoo markaas aad uga falan eh, dabcan uga faalooda sidoo kale falanqeeyo fara badan ka falanqeeya dhanka arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha bulshada aad baan kaga mahadcelina shukran aan ku leeyahay Een, cabdirashiid aadan maxamuud shukran cafwan cafwan asalaamu calaykum waraxmatulla wcalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu stuudiyo halabaad iyo waa dabcan stuudiyahaad waxaa ku sugan muscab ismaaciil oo dabcan mikrofonka ibkan si toosa ugu wareejin doona dhegeysta iyadoo saaka diiradda ku saarayna kaga hadlaynay xaaladaha guud ee waddanka siyaasadii waddanka ka dhacday iyo weliba sida markaasi loo maariyey isbeysigii markaasi zimilo moja iyadoo faahfaahin fara badan aad soo maqasheen dhegeystayaal iyo sidoo kale xaalada guud ee gobolka waqooyi bari iyo siyaasad xumida in caqabada ugu hore ay tahay dhegeystayaal ma siyaasiyiinta mise waa nidaamke nidaamka markaasi ugu habboon oo siyaasad heer sare ah ee gobolka markaas ee hesha dhegeystayaal oo arrimaha markaasi aad ku maqlayseen falanqeynta iyadoo saaxiibo fara badan ama saaxiibo saddex ay ka qayb qaateen kaga hadlayay nidaamka hadda markaasi gobolka ka jiro ah, dhanka siyaasad xumida inay tahay mid markaasi horaan soo jiri jirtay dhegeystayaal oo hadda sana ku horeyn ama igu horeynin dhegeystayaal waa qaabkee ugu habboon hadda ee markaasi la gudboon hadda in siyaasadda mowqifkeeda dhammaystiran ama dhammaystiran in la helo musab waa tahay yuusuf aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal barqa wanaagsan dabcan daqiiqadii ugu dambeeyaan gudageli doonaa iyo dhegeystayaal kuwan iyaguna fikirkooda aan markaasi dhegeysan doono iyo qodobka dood ee barnaamijka maanta aan uga hadlaynay weliba horay siyaasi waxaa oga baxay yuusuf iyo weliba martida mahadsan yihiin ee waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo markaasi dalka doorashadiisa laga soo gudbay dabcan shan sano maalin mar walba la qabto gobolka waqooyi beryadana aan ogsoonnahay hogaamiyaal kala duwan halkaasi laga soo doortay sidoo kalena kuwo badan oo tiro badan oo iyagu markaasi la bedelay ay jiraan oo jagooyin kala duwan hayay kuwa cusubna markaasi soo galeen laakiin halkaasi siyaasadoodu maxay u goon doontaa shanta sano ayaa markaasi su-aashay tahay dhegeystayaasha qadadka ku jiro ayaan dib ugu laaban doonaa mar kale xigaha qadka ku jiro haddii aan sino fursadda star f m hallow waa tahay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska dhegeystayaashu soo wici karaan si barnaamijka qeyb oga soo noqdaan dabcan waa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee aanu gudagelaynaa sidaan hore idiinsoo sheegnaba dhegeystayaal waraysigaasiyaddaa soo maqashay sidoo kalena barnaamijka aad la socotay arrimaa markaasi xaaladda gobolka iyo weliba siyaasadda halkaasi ka taagan ee doorashadii dalka laga soo baxay kadib iyo weliba in markaasi arrintaasi ay u horseedi doonto waa waa shanta sano ee soo socota barwaaqo iyo weliba baraare Muscabo, dabcan- siyaasadduna halkaas iska bedeli doonto dabcan Muscabo- hogaamiyaal badan ayaa la bedelay yuusufow aada iyo aad kuwa cusub ayaa lasoo doortay aan ogsoonahay iyagu hadda wax ma fahansan yihiin dabcan dabcan een, sidaad sheegayso hadda gobolka waqooyi bari go-doon siyaasadeed dabcan ayaga isgeliyaan inta badan markii xitaa buugagta laga qoro mise da- markaa eh, dadka falanqeeyaha ee aad oga hadlaan waxay tilmaamayaan in go-doonka siyaasadeed ee gobolka ay ayaga markaas hormuud ka yihiin laakiin inta badan waxaa leeyahy qofka siyaasiga asagii marka hore ay ka go-an tahay in siyaasadiisa uu markaas faraaqo fara badan ama firir fara badan uu u yeelo si meel walba ay ugu dhacdo Een, xitaa mararka qaar waxaa tusaale loo soo qataa qofka markuu hadlayo waxaa laga yaabaa dadka isku hadal ma aha dad waxaa laga yaabaa afkiisa marka inay candhuf ka soo baxdo qofkan inta ka jira kan inta ka taan kan inta ka gaarto dad qaar ala ka fogaadaan laakiin waa habka lagu tilmaamo firarkaasi candhufta tusaale ahaan looga soo qaato inay sidoo kale aysan is- ee, dabcan aad uga fog tahay farqiga markii loo fiiriyo oo looga hadlayo siyaasad xumida iyo go-doonka inta badan inay dadka shacabka ay siyaasiinta geliyaan uma ogola ayaa leeyahay oo badi eh, siyaasada inay is- eh, dabcan isku imaadaan ama siyaasadooda hal noqoto ama siyaasadooda sidoo kale sii ballaarato ama siyaasadooda noqoto mid looga dambeeyo inta badan aad ah, ayaa ayaga nafsadooda xitaa lo- ay iskaga gadaan ama aysan rabin inay dadka sidoo kale fahmaan waxay inta badan oga qaataan ama inta badan ay daa- si- diiradda saaraan wixii markaasi qofka ama eh, bulshada ay ku maraarin habaan ama ku marin habaabin karaan mise ay ku gedgedin karaan laakiin siyaasadda inta badan ma doonayaan inay fahansiyaan haddii waxaa leeyahay bulshada siya- inta badan si aad gobolada kale ama wadanka kale qaybihiisa kale siyaasadda aad ay u fahansiyin qofka waayeelkaad garanaysa ama qofka da-da ah ama qofka dhalinyarada ah waxaas dhan waxaa arkaysa inuu siyaasadda fahansan yahay gobolkiisa ka socoto laakiin inta badan gobolka tan hooyada eh, dabcan hooyada camboogada gadanayso mise qudaarta gadanayso mise kan eh, bujirka eh, hilibka gadanayo kan eh, boodhaboodha wato waxaa laga yaabaa inuu qaafilka yahay siyaasadda ugu fahansaneen sida wax u socdaan iyo waxa danta iyo qorshaha ajendaha uu ka leeyahay qofka siyaasiga siyaasiga marka laga doonaya in ayaga marka hore ay ka hor ay cilmi ka hor yeeshaan ninka siyaasiga ah si ayaga markaasi siyaasi dhammaan u wada noqdaan markaasay leeyahay go-doonka siyaasadeed ee gobolka laga yaaba in xal loo heli karo walqadka telefoonkaasi no eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ayadoo dhegeystayaal aan arkaya qaadka telefoonada inay markaasi ka qayb qaadanaya dhegeystayaal barnaamijka saaka masco waxaa marti inoogu ahaa eh, eh, cabdirashiid aadan maxamuud oo markaas waxyaalo fara badan inoo jijilciyey Sax.
sidoo kale noo qaadiyo bal dhegeystaan qadka telefoonkaasina dhankaada
waa tahay waa ka xunnahay dhegeystaasi mar kale qadka ayaa ka heliyey sida yuusuf uu sheegayba dabcan gabagabadii aanu kusii siqinaa yuusuf dhegeystayaasha iyagu markaasi waxaa uga baxay waraysiga star f m halow wacalaykum asalaam waraxma waan kusoo dhaweynaynaa siyaad
walaal horta laba shayba barasho ma laha geerida barasho ma laha saaka qof hadduu dhinto maaragtay meed baa jira ma dhihi qof walbana wuu naxaa oo qabriga maa la aadi siyaasadana saas oo kale iska noqota waa garta
qof ili ka dhacay oo haloo buuxiyo layiro nafaaskan oo hala buuxiyo maayo ma ogiis wax natiijo oon ka sugan horaana waan ka hadalnay oo in badan baa madacadda aan ka sheegno oo ka hadalnay waa tahay
wax waa cusban oo beryi iyo wax isbedel oo la gaarayna ma laha meesha way dureeshaay hala buuxiyo maa loo buuxinay mooya hadda horumar iyo dad baa nolol loo keenay waqooyi bari ma fadhino looma fadhiyo lamana sugaayo waxaad helaynin soomaalida maxay dhahdaa waxaa u baahnayn baa laga dhigaa waa tahay
nafaadka iska buuxi mooya irtiq aan sugayno iyo wax ilaahay leey oo noo maqan mar ilaahay subxaana watacaala xilka roobba naga siiyo dhulkana nabada naga siiyo midda markay sidaa tahay maxaaba ka sii daran gafanihii embiga ma arki kari buu dhan waa garta
mc eegana embiga ma arki kari buu dhan saddex nin oo walaalo ahoo meesha ka imaadeen oo kuuro aad soo fiisay oo ummadda inay afiisyaha u galaan kor ay ka soo shaqeeyaan la rabay dadkan sakaraadka abaaraha ilaahay ku fakiye waa garta yaa wax yaa maaragtay gacmo wada jir bay wax ku qabtaane waktigii la tashan lahaa oo go-aan la gaari lahaa ummadda aan ka soo tagno way baahan tahay way tabaala isleeda maxaan u qabanaa la dhihi lahaa ayagi baaba mid walbaba xaruu oodanba kuba kan kale ma arki kari buu dhan goormee natiijo la gaari oo ummadda aad ka tagtay oo maarata baaba ay ahayd oo kusoo jagaweysatay indhaha kugu taagaysa miyaad wax u qaban mase adaa maarata dantaada raadsan oo kii kii kale waxaad adi haasata iyo arkin yaa la iskugu imaana hunguri sababtiisa lagu kala tegahayaa marka reerkii jablankaaga gabar kuu dhalatay waylad dheera iyo maarata waqooyi bari oo dhanba wax annaga aan sugayno iyo wax natiijo oo laga gaari iyo wax aan u fadhina male mascadow ani haddaad iweydiiso waa tabankaas iyada ee geeri iyo doorashaba labada midna barasho ma laha waa wax waagi beryoba kugu cusuban ilig duleelo oo hala buuxiyo la yiri bay lamid tahay mow irsi meesha ka nooga soo baxo dhuunta lama marina waa yahay
waanku salaam walaa in badan thank you aad waa mahadsan tahay siyaad cadow ayuu ahaa xigaha star f m hallow
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
maasha allah arrinta waa la socdaa mm
xalimisalaam waa imaam xalimisalaam udeera waa tahay aye xalima
wallaahi horta soomaali anaka aan nahay dulqaad malihini mm
nina horta soomaali waxay ku mamaataa waali weyn oo meeshaas ma qurbaca weyn meeshaas maraas qurbaca yaraana mara mm
hadda horta inaan yara sugno mago shantan dambe in ilaahay un noo hagaajiyo ayagana dhib badan way nala arkeene inay maciin noo sameeyaan oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay wax u qabtaan aan rajaynaynaaye mm
marka waxaa waaye kuwii hore bal wixii dad kuma mareen haba mareene kii wax dad u galayna waaba galay kii dad wax u galayna waaba galee laakiin hadda anaka horta haddaan fiirina nin walbana cunugiisa shaquu la rabaa maamada naftan shaqa hadday akrisay iyo haddii hamaali rabto way rabtaa dadweynahana inay la tashtaan horta wallaahi dadka hadda la- oo lasoo doortay horta aadaa uga filinaynaa waana ka sugaynaa mm maxaa yeelay adiga waxa lagu doortay mas-uulaad qaadi nin mas-uul qaadina ciyaar maaha sax
marna inaas waayeeliinta oo culimada la tashta mar kuwa maxay ahaday shicibka oo kuwa oo becsharada la tashta becsharada way tahay sudharay gedi dad dharar gada dad kawaan waay dad nyaanyaley waay dad sidayda camal maqaayo waay dadka gaari gacanu wadaa dad kareeto wada dad waayala waxaad arkay wallahi nafaasoo kareeto wada mm waxay dhibkaba ishooda kulli horta dadkaa dambe way wada ogyihiin wax ka qarsan malaha waa garta laakiin waa u sugaynaa ilaahayna kheyran ka rajaynaynaa ani hadda kula hadlayo wallaahi bilaahi meesha hadda gafanaha lagu dhaarinayo cunuga iyaganasi wayna ogyihiin mm
hadda kheyran ka rajaynaa ani Aad baa halisalaadaa mahadsantahay.
liidhaa marka wacadaa mudan waa tahay shukran maamadaas way mahadsantahay dhegeystaha ugu dambeeya aan siin doonaa fursadda dabcan aan kusoo gogoynayno star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
barqowna fulaal bare qalamida walaal
waa saqiiqa unguda jeer soo dhow ruqya
oo dhan walaalkii horta walaalkay maasha allah wax fara badan oo aada u fasahay maanta Mm.
waxaan iyo isa fankaba waxaa meesha iga baxay inay macnaha siyaasiyiinta marka ay ololaha wataan unbas ay noo imaadeen oo markay kala dan iyo xaaji noo laheen Mm.
meesha iga baxay aada iyo aadan u bogaadinaa walaalkay barka wanaag mar qalamid ah aada umahadsan tahay waa tahay dhegeystaha ugu dambaan siinayaa fursadda star f m hallow wacalaykum salaam waraxma
alxamdulilah aadan imaan baa lidhahay halkee joogtaa aadan
waxaan joogaa cagar dheer haye waa kusoo dhaweynaynaa dabaan
aniga hortu aniga waxaan u qabaa dadweynaha inuu dhibka wato maxaa
haddee qofkii wax jiri lahaa ma dooranayaan waxay dooranayaan qabiil iyo hire hebel iyo aftigay baa dalay bay wax ku dooranayaan Mm.
marka soomaalida waxaan dhihi lahaa ninkii wax u taraya qabiil kastaba ha noqdee soomaali inuu ka hadal waxaad hortaan waa tahay
marka intaasaan kusoo gagabanayaa in badan baan salaamayaa
waa mahadsan yahay dhegeystaasi aadan dhegeysta ugu dambeeya waxaa aan fursada siino waa mahadsantiin dhammaanteen adinkuna aadi kaga mahadcelinayna barnaamijka hogaanka xaaladda dalka halkaasi aan kusoo gabagabeyna jimco wanaagsan aan idin leenahay kulanka xigay aanu kulmi doona intaasi koor nabadgelyo